subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax sabti ah oo bisha oktoobarna ay tahay siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee shan iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada subaxnimona waxaa ka mid a brofeser xuseen warsame oo falanqaynaya kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe federaaliga ee soomaaliya waxaa ka soo bixi kara
marka waxaan u maleeya haddii halkaa laga bilaabo ladhaa war waxan waa wixii dowladda dhexe laakiin waa laydinla tishani marka buraha laga hadlaya haddii halkaa la yidhaahdo waxaan isleehay in dabadeete wax laysugu gaadhi doono dabeete laga wada hadli doono waar sidee baan cashuuru qaadnaa dowladda dhexe ay qaado dabeete la qaybsamo
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo waxaa ka mid a xaaladihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka waddanka kenya
ku dhowaada toban masjid oo ku yaalla minneabolis oo dhaqaalo badan u ururiyey dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay qaraxii magaalada muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale ayaad guud ahaanba ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida gabar shan sano jir ah ayaa u geeriyootay ilaa iyo afar qof oo kaleeta oo isla qoys ahna waxaa la sheegay in ay la ildaran yihiin kadib markii ay ku sumoobeen raashin ay cuneen qoyskan oo deggan tuulo lagu magacaabo galdubadle oo lix iyo toban kilomitir dhinaca galbeed kaga xigta magaalada pulobarde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa suntaasi ka badbaaday hooyada reerka sida la sheegay dadka sumoobay oo la gaarsiiyey isbitaalka magaalada pulobarde ayaa waxaa xaaladoodu ay cuslaatay gabar toddoba jir ah sida la sheego ugu daran sida ay v o eda u xaqiijiyeen ehelkeeda buulobarde ayaa waxaa guddoomiyaha ururka al-shabaab muddo saddex sano ah ka hor ay la wareegeen waxaana dadka deegaanka ciriiri ku ah helitaanka adeegyada baahida ee dhinaca caafimaadkaay u baahan yihiin
qadiyada ugu sarreeya dalka maraykanka ayaa oggolaaday dacwaddii ugu horreysay la xidhiidha baaritaanka faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanka taasi uu hogaaminayo robert muller war xilli dambe oo jimcihii ah laga soo xigtay cnn ayaa xusay in qof kasta oo lagu helo lala xisaabtami doono amaba la taxaabi doono wakhtiga ugu horreeya maalinta isniinta walow xukunka rasmiga aanu caddayn afhayeen oo hadlay xafiiska muller oo ah ninka baaritaanka hogaaminaya ayaa ka muquurtay codsi ay cnn ay u gudbiyeen islamarkaana ay rabeen inuu ka hadlo cnn ayaa sheegtay in sharciyaqaano la shaqeeya kooxda muller la arkay jimcihii iyaga oo sii gelaya maxkamadda federaaliga ah ee washington d c oo ah halka xukaamtu ay ku kulmaan si ay caddayntaasi u dhegaystaan
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da deganaansho la-aan ayaa weli ka jirta meelaha qaarkood dalka kenya weli kuwaasoo ay suurtagal ahayn qabsoomidda doorashada madaxtinimo ee ku celiska ah ee wadankaasi ka socota gobolada ay ku badan yihiin taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka rayla odinga ayaa qaarkood weli waxaa ka jira rabshado keenay in doorashooyinka dib loo dhigo xili ilaa iyo haatan aan la og sidoo kale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka kenya iyo duljoogta hay-adaha caalamiga ka socda ayaa dhammaantoodba waxa ay ku baaqayaan in nabadgelyada iyo amniga la eego haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa kusoo kordhay doorashadan saaka xaalka sida uu yahay khadka telefoonka ee magaalada nairobi ayaa wariyaheena qadar maxamuud xareed waxa uu ugu waramay cabdixakiim maxamuud sharwac oo istuudiyaha ay ugu heliyo
cabdixakiin weli magaalada nairobi gaar ahaan xarunta dhexe ee bomas weli waxaa ka socdanaysaa tirinta codadkii doorashadii khamiistii ee dalka dalkani kenya ka qabsoontay weli ilaa iyo hadda codadka la tiriyana madaxweynaha haatan talada haya uhuru kenyatta ayaana ku horeeyaha ayay guddiga doorashadu la yihiin balka jawigu weli waa iska jawi doorasho meelaha qaar xaaladdu way jaha wareersan tahay oo dhanka ammaanka ma fiicna weli waxaa si hakada ku jira arrimihii bulshada iyo dhaqdhaqaaqii dalka oo dhan marka guddiga doorashada oo hadlay waxay sheegeen in weli ay soo gaarayaan foomamkii lagu keenayay ismaamulada kala duwan ee dalka waxay sheegeen in xaqiijin kadib ay ay ku dhawaaqi doonaan natiijada kama dambeysta ee doorashada walow la gelayo dhammaadka isbuuca oo maalinta axadda ah ay tahay maalin fasax ah laakiin ay hawshu socon doonto waayahay intaan natiijadaaba la gaadhin khadar iyagana waxaa jiray gobollo afara oo iyagana aanay doorashadu ka dhicin islamarkaana qorshuhu ahaa in saaka ay ka bilaabanto doorashadu oo sabti ah maxaa laga yeelay se guddida doorashadu wax go-aana ma ka soo saareen doorashadii gobollada ma ka qabsoomaysaa mise waxa weeye waxbaa isbedelay warar ka soo baxay guddiga doorashada madaxa bannaan iyo xuduudaha ee kenya ee i e d c loo soo gaabiyo waxa ay ku sheegeen in doorashadii lagu waday in maanta oo sabti ah amaba saaka oo sabti ah ay ka qabsoonto ilaa afar ismaam ku yaala ayaa lagu sheegay in dib loo dhigay walow aysan sheegin xilliga kama dambaysta ah ee ay doorashadu ka qabsoomi doonto meelahaasi marka galbeedka ayaa kamid a meelaha ugu daran ay rabshaduhu ka dhigayaan taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka iyaga iyo booliiska ayaana halkaasi isku haya rabshaduhu weli halkaasi way ka socdaan oo boolisku waxa uu isku dayayaa in uu dejiyo xaaladda hase yeeshee taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka ee dhanka galbeedka iyo magaalooyin kale waa ay diidan yihiin in ay dib u codeeyaan oo doorashadii ay guddiga doorashadu sheegeen ay halkaasi ka qabtaan sidaas ayay ku baajiyeen marka xaaladda galbeedku weli way cakiran tahay oo waxaad moodaa in ammaankii uu hadda faraha kasii baxaya dhinaca galbeedka inkastoo ciidamada boolisku ay xoogga saarayaan in rabshadaha ay mucaaradku ka wadaan deegaanadaasi ay xakameeyaan waxaa cusub mudan shirwacow qeybo kamid a magaalada nairobi xalay waxaa ka jiray in iyadana rabshado kooxoohan loo yaqaano gaangiska iyo kuwa booliska ayaa iyaguna halkaasi isku fara saaray kadib markii ay dab qabansiiyeen ilaa dhowr guri oo kamid a meelaha iyagana ay ka ku sugan yihiin taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka waayahay haddaan ugu dambeyn ku weydiiye khadar marka laga yimaado in de murankani jiro oo mucaaradkiina ay doorashadii qaadaceen oonay ka qayb gelaynin dabcan guddidii doorashaduna ay yidhaahdeen doorashadii way socotaaye islamarkaana laba codeeyeyba beesha caalamku walow da ay horena uga hadashay inaba ma jiraan wax tallaabooyina amaba culaysyaahoo dhinaca beesha caalamka ka yimi islamarkaana arrimaha lagu kala dhex gelayo
beesha caalamka ayaa tan iyo bishii agast ee doorashadii hore ee dalka ka qabsoontay waxa ay isku dayeysay in ay cadaadis ku saarto dhinacyada siyaasadda ee isku haya kenya sidii ay wax walba wadahadal ugu dhameyn lahaayeen hase yeeshee oogaa waxaad moodaa in ay weli wax ka suurageli layihiin war xalay ay soo saareen wadamada beesha caalamka gaar ahaana korjoogtada caalamiga ah ee ku sugan dalkani kenya gaar ahaana xarunta dhexe ee thomas waxa ay ku sheegeen inay ka walwalsan yihiin xaaladda waxay ku baaqeen in xaaladda la dejiyo waxay sheegeen inay taageerayaan amaba ay taageersan yihiin midnimada dadka kenya waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin dib u dhaca ku yimid doorashadii la filayay in saaka ay ka qabsoonto galbeedka dalkani kenya marka way jiraan dadaallo ay beesha caalamku wadaan oo ay ku doonayaan in xaaladda lagu dejiyo walow aysan weli waxba ka suuragelin laakiin waxaad moodaa in dadaalada beesha caalamka ay wadaan ay barbar socdaan arrimahan siyaasadda ee dalka ka soconaya marka jawiga guud ahaan weli cabdixakiin dhinaca uma dhicin kolley maalinta isniinta ayaa la filayaa in ku-dhawaaqista ay guddiga doorashada ku dhawaaqi doonaan inkastoo laga soo bilaabo maalinta codbixinta ilaa iyo xilliga ugu dambeeya muddada ay haystaan ay dhan tahay muddo hal toddobaada marka guud ahaan jawigu waa si jawi doorasho oo jaha wareersan dalkani kenya
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o eda ee nairobi qadar maxamuud xareed oo khadka telefoonka ugu warramayey cabdixakiim maxamuud shirwac oo istuudiyaha ugu helinaya dhinaca kalena hogaamiyeyaasha siyaasadda iyo diinta ee galbeedka dalka kenya ayaa ka digay in ay xiisada sii hurt sii hurun karto qorshaha dib u dhigista laysku dayay in doorashooyinka ay ka dhacda afarta degmo ee doorashadii ku celiska ahayd ka qabsoomin kuwaasi oo guddiga doorashada ay codayntooda dib u dhigeen ilaa maalinta khamiista arrimo ammaan awgeed kadib markii mucaaradku ay doorashadan qaadaceen xilli dambe oo jimcihii shalay ah ayaa guddiga doorashadu ay dib u dhigeen in halkaasi ay codayn ka dhacdo iyaga oo aanan wakhti cusubna cayimin haddaba isla wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa wuxuu noo soo akhriyey warbixin uu soo diray wariyaha v o eda ee magaalada nairobi maxamed yuusuf
galbeedka kenya waa meel uu ku xoog badan yahay rayla odinga oo ah hogaamiyaha macaaridka dadka deegaanku waxay sheegeen inay qadarinayaan abaaqa odinga ee ah inaanay ka qaybgelin codaynta maalinta sabtida josua ojing waa mid ka mida dadka deegaanka waxaana uu leeyahay hatutapiga kura na tutahakikisha kuna mtu mwenye ameenda kupiga kura
anigu ma codayn doono waxaanan xaqiijin doonaa inaanay cidna codaynin sababtoo ah mar kasta oo aannu codayno guusheeda waa la xadaa iminka waxay ahayd markii ugu dambaysay ee guushayada la xado xiisadiyo deganaanshiyo la'aan ayaa sababtay in goobaha codaynta ee magaalada kisumu ay furmi waayaan khamiistii dhallinyaro ayaa xidhay jidadka islamarkaana ay iska hor yimaadeen ciidamada ammaanka saraakiisha cusbitaalada ayaa v o a u sheegay in saddex qof ay u dhinteen dhaawacyo ka soo gaadhay xabada ku dhacday halka in ka badan konton kalena ay dhaawacmeen mudaharaadyo badan ayaa jimcihii ka dhacay qaybo ka mida galbeedka kenya warbaahinta maxalliga ayaa ku warramaysa in hal qof la toogtay kadibna uu dhintay deegaanka bongoma hogaamiyaasha kiniisadda kisumu ayaa war-saxaafadeed ay qabteen jimcihii ku sheegay inay ka baqeen in dhiig badan u daato haddii saraakiisha doorashadu ay isu dayaan inay sii wadaan codaynta david koda waa hogaamiye kiniisadayda waddanka kenya waxaanu doonaynaa inaanu u sheegno si toosa haddaanu nahay hogaamiyayaashii kiniisadda uma cudur daarayno xasarad weligayana sinaba ugu cudurdaari mayno balse shakhsi kasta iyo qof kasta oo bini'aadmi ahi waxa uu xaq u leeyahay inuu naftiisa difaaco waxaana suurtagal ah inuu yimaado wakhti dadka iyagu ay tahay inay naftooda u difaacaan dariiqii suurtagala gudoomiyaha kauntiga kisumu anyang nyong ayaa sheegay inaana dadka lagu qasbi karin inay ka qayb qaataan doorashada qiyaasta waaba la sii sameeyey haddii dadkani ay sheegaan inaanay ka qayb qaadanaynin codaynta tallaabada xigtaa inay tahay dowladdu inay halkan ciidamo keento si ay codaynta ugu qasbaan amaba ay ugu qasbaan inaanay kuwa kale ka hor istaagin inay codeeyaan iminka taasi ayaa lagu sheegayaa amar waxa aan ku boorin lahaa inaanay yeelin inay sameeyaan xoog culuso si ay u qasbaan keliya waxa aad xoog u sii fogaynaysaa dadkii kisumu badi waa degganayd jimcihii waddooyin badan ayaa caadi u ahaa gaadiidka waxoogaa tukaama ah ayaa la furay si loo ganacsado balse wakhti dambe oo maalinnimadii ah ayaa v o a ay aragtay dhallinyaro gubaya taayiro islamarkaana xidhaya qaar ka mida jidadka magaalada waxay v o a u sheegeen inay isu dayayaan inay xanibaan in la keeno waraaqaha codaynta
warbixintii magaalada kisumu uu ka soo diray wariyaha v o eda nairobi maxamed yuusuf oo uu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac ayay taasi ahayd
subax waana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ayaan idu leenahay meel kasta oo aad joogtaanba maanta waxaa uu shir uga furmayaa sida lagu wado magaalada muqdisho xubnaha hogaamiyayaasha maamul goboleedyada iyo weliba dowladda dhexe ee federaaliga ee soomaaliya kaasoo hore uu ugu baaqay madaxweynaha dowladda federaaliga ee soomaaliya kadib qaraxii soobe ka dhacay afariyo tobankii bishan haddaba saaka waxaa hore uu sii tegey muqdisho qaar ka mid a xubnaha hogaamiyayaasha maamul goboleedyada saare cabdi axmed ayaa kulankaasiyo waxaa ka soo bixi karaa isu soo iyo weliba isu soo dhowaanshaha dhinacyadan ka wareysatay brofeser cabdi xuseen warsame amaan idhahdo brofeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada walaal saarade horta waxay ka wada hadli doonaan waa kii beriyahanba ay khilaaf yari ka dhex jiray maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kaas oo ma garanaysaa qaarna ay kor u qaadayeen laakiin madaxweynaha iyo dad badan la socdaa ba la isku dayeen inay ma garanaysaa aan aada looga hadal si aan u khilaaf kusii badanin marka waa kii dhowaan ugu yeedhay madaxweynuhu bal inay gob maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu yimaadaan muqdisho si looga wada hadlo khilaaf aan runtii la caddayn karin waxa uu ka bilaabmo dad ay leeyihiin waxay isku hayaan ma garanaysaa sida loola xidhiidhayo imaaraadka iyo sacuudiga oo ay dareensan yihiin qaarin ma garanaysa ahayd in iyaga si fiican loo taageero arrintii dhex martay iyagiyo iyo qadar dhex martay qaar ay lamaysan yihiin dee wax contribution oo lacaga dawladda dhexe ma siiso oo macaawinooyinka dibadda ay kasoo helaan ayay ka dhaliilaan Waa waxyaalo dhowraaso marka sidaas ayaa khilaaf cijjiray xataa mardii ay aada u soo baxdayba gaar ahaan maganaysa galmudug markay noqoto ay aada banaanka ugu soo baxday waxaas ayay ka hadlayaan bay ila tahay waayahay marka maadaama kala aragti duwanaanshiyo ee muuqato oo maamul goboleedyada ay ku shireen magaalada kismaayo aragti ka duwan dowladda dhexe ee federaalka ra-iisul wasaare hadalkiisii ay ka dhex muuqatay sidoo kaleeto een caro arintaasi la xiriirta madaxweynaha uu ka hadlay dareen uu jiray hadda hal ma iskugu imaan karaan oo ma wada gaari karaan ayay kula tahay kulankoodan haa saaray aada iyo aad sababtoo ah waxay dareemeen runtii inay lagama maarmaan tahay oo markan haddaanay isku imanin dee eh, ma garanaysaa laga faa'iidaysanayo oo een, khilaafkooga waa taa durba ay ka faa'iidaysteen kuwa qarqarxin jiray oo waa kaa dee dhowr boqol oo qof inaga dhinteen intaa in ka badan ay dhaawacmeen milyan oo boqolaal milyan oo dollar lacag gaadhaysa maalgelaysano guri maanta aan laga dareemin laga soo bilaabay saylac ilaa kismaayo laga gaadhayo ilaa maraykan laga soo gaadhayo meel aan laga dareemin oo qof la garanaya aan ku dhimanin ma jirto marka haddana arrintan laysku duumin way og yihiin in dadkii soomaaliyeed ay aada iyo aad ma garanaysaa u niyad jabayaan isla markaa saray maam waxaan la yidhaahdo ma garanaysaa federalismka la yidhaahdo maamul goboleeda la yidhaahdo meel looga noqdaa ma jiro mar haddii meel looga noqdaa aanay jirinna dadkii niyadjab khayr caadi buu ka qaadayaa haddii ay dhacdo in kuwii layslahaa bal iyagoo og in loo dulqaatay oo maamul goboleedyo la sameeyey oo dadku aanu runtii aada u jeclayn haddana layska dulqaatay hadday iminka iyagii caddeeyaan inay dadkii kasoo horjeeda arrinta ay sax ahaayeen Waa dee garta- baaba bay noqonaysa marka arrimaha daraaddeed baan filayaa inay isugu imanayaan waa garta haddii bal dhinaca maamulka ee la eego maamul goboleedyada waxa ay doonayaan saa sheegtay in waxyaabo badan ay u madax bannaanaadaan waaba kuwaasoo xiriradii dibadda ayagii samaysanaya oo la hadlaya xataa wadamadii ka baxsan soomaaliya dowladii dhexe dhinaca dastuurka iyadoo sidoo kaleeto eegeysa wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradaha qaarkood ayaa maaragtay meesha ayagana soo gelaya marka sidee meel dhexe isugu imaan karaan ise heesadka hadduu muuqdo waxa weeye horta een, ah, waxaan ku roonahay waxa weeyaan hadda waxa laysku haystaa waa distoorku muxuu sheegayaa iyo mesh muxuu- iyo iyo- iyo iyo een, maxaa ka maqan weeye waxa laysku haystaa qodobka konton iyo afraad afartanaad waa konton iyo afar wuxuu u ogol yahay dowladda dhexe in iyadu wixii dibadoo dhan ayagu ku shuqlaato qoladan kalena waxay leeyihiin waarda qodobka konton iyo saddex baa noo ogolaanaya in lanala hadlo oo marka arrimaha la soo gaadhayo lanala sii tashado marka waxaan u maleeyaa haddii halkaa laga bilaabo la dhaho war waxan waa wixii dowladda dhexe laakiin waa laydinla tashani marka muraha laga hadlayo haddii halkaa la yidhaahdo waxaan isleeyahay in dabadeetan wax laysugu gaadhi doono dabeetan laga wada hadli doono war sidee baan cashuuru qaadnaa dowladda dhexe ay qaado dabeetan la qaybsamo sidee baan khayraadka usoo saaraa oo dabeetana sidii loo qaybsamayay ama kalluun ha haatee macdin ha haatee baa laga wada hadlibayn isleeyahay marka ciidiga ay galeen waxay keeni doontaa in meel dhexe laysu yimaado baan anigu isleeyahay saarahay waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa brofeser xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada waxa uu khadka telefoonka ugu warramiyey waryahayaga saare cabdi axmed mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba subax wacana wanaagsan halkaad nagala socotaan waa v o a oo idinka imanaysa washington ku dhowaada toban masjid oo ku yaala magaalada minneabolis ee dalka maraykanka ayaa isu keenay lacag dhan laba boqol iyo afartan kun oo dollar taasi oo looga gol leeyahay sidii loogu caawin lahaa dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho afar iyo tobankii bishan oktoobar guddida masaajidada ayaa waxaa sida oo kale kulan ay xalay isugu yimaadeen magaalada minneabolis ay isula qaateen wafdi gaara oo lacagtaasi u raaci doona amaba u qaadi doona magaalada muqdisho kuwaasoo lacagtaasi ku soo hubsan doona sida loo siiyo ama si loo siiyo dadka ay dhibaatada soo gaadhay saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay maxamuud dulyadayn oo ka mid a guddidan oo ugu horreyntiina waxa ay weydiisay lacagta iyo weliba cadadkeeda
sahra mahadsan tahay lacagta la aruurshay waa laba boqol iyo afartan kun oo dollarka maraykanka ah waxa aruurshana waa sagaal masaajid oo isku tegey waa gartay marka lacagahan yaa laga qaaday oo ku deeqay ma dadka qof qof loogu tegay goobaha ganacsiga mase siyaabo kala duwan ayaa loo soo aruuriyey horta sawirka guud haddaan bixiyo sahra dadaalkan wuu socday masaajida dhan wuu ka socday meelo badan wuu ka socday dad badan oo isxilqaamaa jiro waa la wada dadaalayay oo sagaalkan masaajid keliya ma aha horta dadoo dadaalka waday laakiin sagaalkan masaajid gooni waxay u ahaayeen in ayagu ku midoobeen inay dadaalkan suubiyaan dadka masaajida kusoo tukado ayaa lacagta laga aruuriyey dad kale oo waxaa jira uu dhaafay xiliyadii fundraisingka oo gadaal ka keenayey dad kale oo waxaa jiray lagu baraarujinaya xilliga salaadaha caadiga laga baxo maadaama lacagtan badan jimcooyinka la aruurshay dad kale oo waxaa jira markaa sabsidi iyo axad iyo gadaal laga baraarujinayay oo keenayay dad kale waxaa jira aad arkaysaa dumar iyo weliba dad tabar yar iyo labaatan labaatan dollar toban toban dollar ku darayay oo dadaalayay oo dadkaas ka danqaday wixii gaaray iyo xasuuqi dhacay waa gartay ilaa afar iyo tobankii oktoobar ilaa iyo haatan waa un wax marka la fiiriyo dhowr wiig ah lacagtuna waa ay cadad fara badan tahay marka dadkan sadaqooyinka ay la baxeen sidee lagu xaqiijin karaa in si rasmi ay u gaari doonto dadkii dhibaatooyinka ay saameysay xaqiiqatan waa su-aal aada u fiican dadaal dheeri ah ayay suubiyeen guddiga sagaalkan masaajid waxay sameeyeen inay si sharci ah dalkan maraykanka uga baxdo ay ku gaadho dalka soomaaliya iyo magaalada muqdisho haddana waxay raacin doonaan lacagtan oo bisha baxayo hadda la isku dubaridayaa wafdi ka kooban dhowr wadaada culummadii masaajidaas imaamyada ka qeyb kamida ah oo ayaga laftirkooda tigidkooda iyo dadaalkooda lacagtan aan laga jarin dadka la keentay ee si kale loo habeeyey oo meelo kale iyo dad kale laga soo habeeyey qaar qeybna masaajidan ay habeynayaan kadibna ayagaa raaci doono xaqiijin doono meesha lacagta ay ku dambeyn doonto waxaana raaci doona qof wariye ah oo cameradiisa wato iyo secretary qorayo penny walba meesha uu ku baxo oo oo xaqiijinaya marka waa howl unique ah oo ka duwan dadaalkii hore oo dhan lacagtan in ay gaadho riboodkeedana waxaa lagu soo celin doonaa dadkii isxilqaamay ee xilkaska ahaa ee soomaaliyeed ee reer minnesota ee dadaalkan suugiyana report dhamaystiran ayay u keeni doonaan guddigaas baxaya ee sagaalka masaajid waa gartay marka laga soo tago masaajidadan iyo sagaalka oo hadda ay ii sheegtay waxaa jira xataa shakhsiyaad reer minneapolis ah oo iskood akoono u furay waxaa jira qolyo qabtay xataa kulamo dad ay iskugu imaadeen kuwa waxa ay wateen maxaa la dhahayay baco iyo waxay wax ku guraayeen goobaha suuqyada ayay dadka qofka qof ugu tagayeen dukaamada marka maxaa xooga dadka oo dhan loo mideen waaye oo qoloba dhinaceeda ay ugu carartay micnaha
wallaahi waagii hore minnesota haddii dadku waagi ay ku yaraayeen waa la midaysnaa laakiin marka la bato oo dad walba meesha ay ku bataan midooga wuu adag yahay midda kale dadka qaybo kamida isma yaqaanaan isku maaha generation xataa gabdhaha jaamacadda dadaalka ay wadeen waa yaabaysaa caruur yar yar dadaalka ay wadeen waa yaabaysaa dhalinyaro ku dhashay ku dhalatay dalkan maraykanka oo waxaan arkaya masaajidka imaanayo oo labaatanka dollar iga bixiya iga qabtale intaanan awoodaayo wax dadaalka dadka lama midayn kara marka ay aada u badan yihiin marka aysan is aqoonin marka ay xamaasadaysan yihiin marka ay wada qiiraysa qiiraysan yihiin kulligood dadaalkooda aada looma midayn karo laakiin laakiin dadaalka wuu socdaa ta kale waxaa jiro xaqiiqo ah hay-ado arrintan qaabilsan hay-adahaasna aad bay ugu badan yihiin minnesota hay-ad walbana waxay doonaysaa inay dadaalka muujiso oo ay qaado ayada laftirkeeda sidaas daraaddeed marka maadaama hay-adihii badan yihiin dadkii badan yihiin dadaalkii badan yahay la wada qiiraysan yahay waktiga kooban yahay dad masaakiina wax la gaarsiinayo way adag tahay in la midoobo oo hal laga wada dhido dadaalkaas laakiin sida hadda aan arkayno waxay aada uga fiicnayd mar kasta oo kale dadka qalbigooda hal ayuu wada ahaa arrintaana looma harin qof aan gurman qof aan dadaalinna wuu yaryahay ama maba jiraba dadaalkan wuu badnaa waayo dulyaden marka bal waxaad iga warantaa laba boqol iyo afartan kun oo dollar waa lacag aada u tiro badan dadkan waxaa la rabaa in la siiyo lacagaha iyadoo lacag ahaan ah ma waxaa la rabaa in wax loogu gado oo in maaragtay dadkii eheladooda ay dhinteen raashin iyo waxaasi loogu gado ilaa iyo hadda ma laga fikir lacagtan waxaa la gelinayo mase ayadoo caddaana la qaybin doonaa
guddiga hawshaas wado oo loo xil saaray ayaa weli haddeer shir u fadhiyo aniga unbaa lay doortay inaan idaacadda u warramo oo banaanka usoo baxay laakiin arrintaas ma raba inaan ka hor dhaco qaabkii loo suubin lahaa shirkeeda iminkaa lagu jiraa oo culummadii ay gudaha ku jiraan maadaama aniga la ii doortay inaan la hadlo idaacadda layidhi adiga waraysiga bixii banaankan ka jooga haddeer aan kula hadlaayo si kastaba dadaalka ay wadaan waxay ku dadaalayaan lacagtaas inay gaadho dadkii ha ku gaadho caddaan kuwo waxa loogu soo gado ha loo waxeeyo laakiin waxaa jira guddiga culummada oo inta ka baxayo ayaa go-aansan doono shirkaas kadib sida loo qorsheynayo lacagtaas waxayna u badan tahay dadka badankiis marka la xaqiijiyo in yihiin dadka dhibaatada ay saamaysay oo la xaqiijiyo inay lacagtan u baahan yihiin oo isticmaalayaan oo gacan kale aysan gelaynin kadib marka la xaqiijiyo waa suuragal in lacag ahaan loo siiyo laakiin qorshahaas wuu socdaa shirkeeda hadda loo fadhiyaa mana raba inaan ka hor dhaco waa hagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa maxamuud dulyadayn oo ka mid ah guddida ay iska soo saareen masaajidyo kala duwana ku yaala minneabolis oo dhaqaale tabarucaado laba boqol iyo afartan kun oo dollar gaadhaysa u ururiya dadka ku waxyeeloobay qaraxi ka dhacay magaalada muqdisho waxaana u warramaya saare cabdi axmed saare ila hadda ayay stuudiyaha igula sugan tahay dabcan saare gabagabadeeda caddayna marayna maxay noo xigaan waa sidaasi waxaa laga yaabaa dad badan oo dhegaystayaasha ka mida inay isdhahaan war heesti aawe waxaa heestu ay ka mid tahay barnaamijyada dabcan aan sii deyno gooraha abayshaad ku sii haysay aad iyo aad waxaan soo qabanayaa oon rabaa dadka inaan hurdada iyo uga kicino maaragtay alaseynimadan saaka codkii eebaha u raxmadee maxamed sole baan tubaac iyo heeskii sida jaawo geelow
abaariyo jeeliyo haraad helay sida jaawa geelo jilaan abaariyo jeeliyo haraad helay xalay jaleeladkaygii jaarka ku tooso kaaji kaajiifi waayo adiguna ma joogtide ma waxaad isoo jirin markaaniil ka jiibsado eejahaada lay dhigo eejahaada lay dhigo sida jibiinta roobkiyo jirko day habeenimo jeexii gudnaayo sida jibiinta roobkiyo jirko day habeenimo jeexii gudnaayo
salaam ya salaam waxaan filayaa sahraay waxa weeyaan waaye waaye iyo weli maxamed saleebaan yaa haddee dadkaasoo dhan madaxa wada ruxi kara halkaas haddaad fiiriso dhinacii farsamo yaqaankii tisyoon oo gabadha saaka noo joogta ah dhankeeda madaxa ka ruxda sharwacaan fili kaba daran xaggan dabcan kolley kolley fahmi mayse laakiin waxay tidhi heestani hees bay ogashey marka aragto siday qaabka miisigu dhacayo iyo codka siduu fasiixa u yahay iyo erey taasoo maaragtay muusiga sida ula haysataan ka helay haddii loo turjumi lahaana ka war kaba sii daran waayo waayo waan ka xunnay dhegaystayaal inaannu idinku bergoyno heestaasi maxamed salamaan tabic iyo weliba jaawageed waxa ay gebagabow tahay idaacadayda subaxnimo si wada jira halkan idinku daadinaya saare cabdi axmed iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo dhammaanba bahda v o a da le sidaa iyo nabadgelyo
ayaan jididheeriyo soo jiidhay buraha jirjirada u dhacayo sidiyaan jididheeriyo soo jiidhay buraha